magaalada tani jowhar ee caasimada dowlad goboleed hirshabeelle waxaa ku nool dhalinyaro aada u fara badan kuwaasi oo shaqo la-aan ay soo wajahday halka qaar ka mida ay noloshooda ka maarayaan ganacsiyo aada u kala duwan muscab xasan cismaan oo ka mid a dhalinyarada degmada jowhar ayaa noloshiisa ka maareeya xarun lagu iibiyo moobilada kala duwan isaga oo sheegay inay shaqo abuur u noqotay xarunta magaceeda waa sky cosmatics and electronics wallaahi qiimahooda waxaa lagu xisaabaa jibiya iyo raamka lagu kala xisaabiyaa samsuunada haddana waxaa aada u socda samsuunada etami shan iyo emtami afar iyo a zero five saasay kala socdaan shay walbo qiimuhu ka wen yahay iyo g b u ka raam wen yahay u kala gadnaa waxay noo yimaadaan dhanka iyo xmar gaar ahaan bakaare sidaasaan kusoo jamlaysanaa baawurraac iyo gaariya kusoo galaayo intana waxaad adiga ka awoodo macaamiilka aad sida u macaamili karto ugu badnaan waxaa la yihahdaa taleefoonada hal door laba door inkastoo horta sidii hore la ahayn oo dunida ilbaxday migi iyo magaalo aniga ahaan sidaan ka aaminsanahay hadda waa isku mid iibsashada hadday imaado samsuunada sababtoo ah duniba dunida ka sareyso ay ka casrisan tahay aad iyo aad waa jiraan caqabado badanaa kala kulnaa sidaasoo tahayna waxawaaye adi inaa isxalisid waa koleyto qof mar ah wax kasoo qaaday ganacsigiisa koley asofiyo asina sooma sameyn anina sooma sameynin wixii waa electronic qaar iyo khasaaro dukaanka asay xil saaran tahay siduu isku xali karo sidaasan aniga ahaan aan aaminsanahay ha way jiraan sanad walba makuu soo dhaweyaa ama sanad cusub makaala galo sanadkii hadda waa hadda etmi waxaa soo socday etmi afar ay socday sanadka markii laba kulaata afar lasoo galayna waxaa soo caanbaxay etmi shan haddana waxaa la rajeynaa adoo ilaa yiraahdo e toban iyo lix iyo wixii kasii samsoonada kale oo noocyadeeda kala duwan ee kontii shan iyo inay soo bixi doonaan ee toddobaatan walaahi caqabad walba kusoo wajaha waa ani dul qaadataa ganacsi sidiis bane dulqaad iyo samiruu ku dhisan yahay qof walba xaaladdu kusugan yahay cid og ma lahan waa si ilaahay ugaarkiisa samsuunada sidaasoo taane ciladooda ma badna laakiin cilado kale iska qabaanoo marar qaar taleefon waxaa arkayo shaashadda ka caddaaday adoo soo qaadatay wixiina ma celi kartid saa isku farsamay kartaa isku farsameynaysaa haddii aad sameyn waysana khasaaradiis adee ku jirtaa shaqadan waxaa ku jiraa twenty soo galay ilaa hadda ku jiraa maasha allah noloshii hore ku jiray iyo noloshaana way kala duwan tahay sababtoo ah qofka horumarkiisa wuxuu dareemi karaa sidoo maanta yahay si ka wanaagsan makoo noqdo ani ahaan waxaa leeyahay waa horumar aad iyo aad u sareeyo businessna waa ani ahaan saa dhaha jowhar waa midka ugu fiican businessna waa wax ugu fiican oo laga soo saaro dakhli aad iyo aad waa jiraan waqtiyadii qaali ay noqonayaan waxa waaye shay amakoo sii dawargo-aayo oo shay cusub soo baxaayo markaasay qaali noqdaan markay rakhiis noqonaayana shay imkuu kuu soo baxaa cusub yaa rakhiisoo kusoo baxaa sidaasay ku kala duwan yihiin wallaahi yani kan ahaan waxaa aaminsanaana inay rakhiis noqon doonaan sababtoo ah haddii la helo waddo toosan oo si toosan u imaanayso baawarku wuxuu soconaya waa laba saac laba saac i bar gaar ahaan saa anii dhahayo laakiin waddadii haddii ay waxaysan tahay baawarku ku qasban tahay wuxuu kuu sheegtay inaad siisid maadaama ay waddada dhisneen haddii ay waddada la dhisana sidii wixii laga qaadi jir wax ka hoose soomaaliya waa wixii cusub ee caalamkaa jeclaa hor loo dhahay marka meel walba inay horumariso oo horumarto waa la jecel yahay waxaana ku horumari kartaa shay walba cusub ay jecel yihiin muslimiinta gaar ahaan magaalada joor wax walba oo minti cusub yihin la xayeysiiyo waa haddaa keento waa lagu soo yaacaa dadka sida kala duwan hadday isku sheegaan waa imaanayaan waa jecelnaysi kastaba ha ahaatee dhallinyaradan ayaa waxaa u bannaan fursado ganacsi oo kala duwan inkastoo jowhar ay tahay magaalo wax soo saarka ku wanaagsan